mid ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu ku hagraday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan ismaaciil kerow oo ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay jubbaland ayaa eedeyn culus u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka wuxuuna sheegay in intii ay socdeen duulaankii ay gobolada dhexe iyo koonfurta soomaaliya ay ku soo qaadeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka hub iyo ciidamadii ugu badnaay uu xasan shaqeeyey gobolada dhexe isagoona taa beddelkeed usoo diray wiilal yar oo aanan hubaysnayn isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yidhi in ciidamadii tabarta darnaa ee usoo diray xasan sheekh ay u qaybsameen kuwo markii furmaha la geeyey ka cararay iyo kuwo qoryihii ay ku hubaysnaayeen la goostay oo isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa la socotaa dowladda federaalk dagaal ba ay qaaday goboladaas dhaxay dagaal maarata xasan sheekh uu ku qaaday hob hobkii qaranka magaca soomaaliya ku imaaday xagguu geey inta feskii labaad marka annaga howlgalnay wiilal yarar ba maaratahay oo ayaa inta loo soo diray annagaa hubaynay qaar qoryihi la baxsada
duulaanka shareecila dirirka ah ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay ka dhaxleen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay eedeyn hawada isku mariyaan